maanta waxaanu isugu nimid inaynu daah furno ololaha dhirbeerista ee soomaaliyeed oo xukuumadda nolol iyo nabad qorshaha qaranka tubaha ugu jirta in la beero dalka laga beero hal milyan oo geed oo wax ka tara biicadda wax ka tara bilicda wax ka tara dhiraynta dalka taasoo ah halbeegyada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirtiya daaqa laga rabo tubta horumarinta dhaqaalahana ugu jirta in ay hirgelisay in dalkani iyadoo la kaashanaysa xukuumadda dalka soomaaliya dalkan uu ka hirgalo deegaamayn in deegaankii la qurxiyo in dhirtii la beero in bilicdii la soo celiya dalkani lahaan jiray waxaan ku talagalnay in sanadka ay suurto gashay ilaahay idamkiisa hal milyanoo geed in uu dalka laga beero waxaa ogtihiin xaaluufinta ba'an ee dhirta lagu hayaa in ay dhibaato u geenaysanayso bilicdii iyo deegaankii in ay dhibaato u geensanayso dalagii xoolaha roobkii aan la helahayn waayo haddaanay dhiri jirin roobkii ma da'ayo haddii uu daa roobkii aynu helnana waxa uu kalifayaa uun duufaano fataha iyo daadad fataha oo baabi'iya dalagii laakiin dhirta hadday jirto kayn cufan oo ishaysata iyo dhirayn wanaagsan dalkii ka jiro bilic bay yeelanaysaa qurux bay yeelanaysaa beerihiibaa ku wanaagsanaanaya deegaankiibaa ku wanaagsanaanaya cimiladii isbedelaysa adduunka ayaynu la dagaalamaynaa yaraynaynaa daaqsintiibaa suurtogelaysa wax soo saarkii kalea suurtogelaya dal aan dhir lahayne dal ma noqonayo marka waxaan shacweynaha soomaaliyeed guud ahaan dowlad iyo shicibba ugu baaqayaa in aynu hirgelinno in aynu dhirayno dalkeenna quruxdiisa ka shaqayno qoys kasta ee soomaaliyeed waa inuu ka shaqeeyaa inuu geed beero qof kasta oo soomaaliyeed waa inuu ka shaqeeyaa inuu geed beero haddii qof walba xil iska saaro toban milyan oo geed ugu yaraan waa beeri karaynaa dalkao dhan waa ka beeri karaynaa waxaan leeyahay wasaarbalyo waaxda deegaanka oo xafiiska ra-iisulwasaaraha iyaguna dhiraynta waa ka shaqaynayeen oo qayb weyn bay ka qaadanayaan in deegaanka bilicdiisa iyo isbeddelka cimilada adduunka aynu la dagaalanno aan soo celinno daaqsintii abuurno dhir beerno calafkeenna inagu la soo baxno waa mas-uuliyadeenna saaran haddaynaan inagu gacmiha wax kula soo bixin gacmaheenna cid waxay noo qabanaysaa ma jirto maanta waxaynu halkan ku xaqiijinnay xuska maalinta dhirta ee soomaaliyeed oo toddobiyo tobanka abriil ah iyo daahafurka ololaha dhirbeerista soomaaliyeed oo hal milyan oo geed lagu beeraayo